Machadka Tababarka Macallimiinta Jubbaland ee ku yaala magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu soo kordhiyey qayb lagu tababaro macallimiinta wax u dhiga carruurta baahiyaha gaarka qaba. Sidoo kale machadka ayaa la keenay qalab farsamo oo wax lagu baro ardayda baahiyaha gaarka qaba, haddana lagu tababaraya macallimiinta si ay u fahmaan qaabka ay u shaqayn lahaayeen. Macallin Cabdirasaaq Axmed Haruun oo qaabilsan waaxda macallimiinta wax u dhiga ardayda baahiyaha gaarka qaba ayaa sharaxay agabka lagu soo kordhiyey machadka iyo sidoo kale tababarka la siinayo macallimiintan.
qaybta dadka baahida gaarka ah ee jubbaland teachers training college-ka ee baraan caadi ahay ee warbixinta gudubgaaniis iyo qaybta dhaweyninta ee muddo badan baa loo oleynay caalamka o dhan alxamdulilah jubbaland waxaan ku faa'iidaysanay in hadda aan tababarno macallimiinta sifo ardayda iskuulka ay uga faa'iidaystaan oo ay maarata dhexgal isdhexgalkii uu wanaagsanaado waaga hore faquuqa jiray laga saaro yaa ebilka kowga noo ahaa alxamdulilah ee tababarka hadda macallimiin badan baa tababarteen toddoba boqol oo macallin oo jubbaland teachers ah baa bogeen macallimiinta ayaga ah ee wax naafo iyo wax naafo emer iskugu jira inay xirfadda wada qaataan oo ardayda baahida qaaska ah ay bartaan si ardayda kale u barnayn ee u baraan baa loogu talagalay ee weli sababtoo ah ardayda baahida qaaska ah waaga hore maxaa dhihi jiray macallimiinta ma tababarno marka si awgeed guribaa lagu dhaafi jiray hoyga dugi jirin waa la fuquuqi jiray Dhanka kale maamulaha machadka macallimiinta Jubbaland Cabdiqaadir Sheekh Maxamed Xikam ayaa dhankiisa ka warbixiyey muhiimadda uu agabkan lagu soo kordhiyey machadka u leeyahay carruurta baahiyaha gaarka qaba iyo sidoo kale in ay helaan macallimiin loo tababaray.
ruux waliba waxaa rabaa in uu waxbarashada qaybtiisa uu ka qaato dhagooluhu inuu qaybtiisa ka qaato indhoohu inuu qaybtiisa ka qaato kanaafadu inuu qaybtiisa ka qaato ka xataa dhiman inuu waxbarashada qaybtiisa ka qaato waxbarashada loo dhan yahay waxyaabaha maanta aad adduunka maxaa ku dhada indhaha looga hayo ayay ka mid saas daraaddeed machadku waxa uu leeyahay qayb dadka noocaa oo kale a wax lagu baro ee naafada ah matalan qaybta dhagoolayaasha arday badan oo dhagoolayaala ayaa machadka ka baxay ayagii baana maxaa kula hadda macaahid kale iyo iskuulle kale ayaa ayaa ayag waa macallimiin ka sii ah ayagii waa kale macallimiinta caadiga ahaa ee maxaa ku dhahdaa ee wax la barayana waa loogu daraa qaybta ee waxbarashada loo dhan yahay oo inuu ilmihii dhagoolka ahaa inuu fasalkiisa isagoo fadhiya wax bari karo indhoolka inuu isagoo fasalkiisa wax fadhiya inuu bari karo qalabkii lagu bari lahaa indhoolayaasha iyo dhagoolayaasha labadaba way noo yaaliin macallimiintana waa lagu tababaraa macallimiin gaara ayaa qaabishan barnaamijka oo aad boosan doontaan haddii la yidhaahdo iyagoo maxaa ku dhaada intay ka baxeen machadka hadda maxaa kula shahaado qaateen ayagii dadka sii tababarayaan oo adag kartaan oo macaahid ee iskuullo ayay iyagiiba sii dhigaan hadda kuwii ka tababar dhagoolayaashii meeshaan wax ku bartay ayaa macallimiin ka sii ah iskuullo kale qaarkood iskuullo ay aasaaseen maxaa kudaa barnaamijkaasi waxaan isleeyahay waxbarashada loo leeyahay wax weyn ayaanu ayuu machadku ka qabtaa